wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee ciribtirka xanuunka iskufuranka haweenka kulankan ayaa lagu falanqeeyey sida ay muhiim u tahay ilaalinta caafimaadka iyo hooyooyinka la dhibaatoonaya xanuunkan munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay doctor cabdiqaadir weheliye oo ka mid ah la taliyayaasha sare ee wasaaradda caafimaadka waxaa isku xiran cudurkan oo ah dhaawac ka dhasha dhalmada gaar ahaan marka ay dheeraato muddada dhalmada ee hooyada iyo dhimashada hooyada aada bay isugu xiran yihiin waxaa aada uu ugu badan yahay dhibkan wadamada adeega caafimaadka ee hooyada gaar ahaan qeybta loo yaqaano emonka ama emergencies-ka kuwa loo yaqaano wax ka qabashadooda ayaan wanaagsanayn iyo dhibkani ku badan yahay inkastoo marka guud ahaan caafimaadka hooyada waxbay nooga qabsoomeen sidii aan sheegnay sanadihii lasoo dhaafay haddana waxaad moodaa weli dhibaatada isu furanku inuu weli wax ka jiro tirada maanta ka jirta soomaaliya waxaa lagu qadaraa ilaa saddex iyo toban kun ilaa afar iyo toban kun waxaa la yihahdaa backlog waxay yidhaahdaan oo ah tiro badan oo xanuunka uu ku dhacay sanadihii lasoo dhaafay ee aan fursad u helin in la qalo ama la ribeer gareeyo kuwaas oo sii kordhaya sanad kasta waxaa muhiima marka aragtideennan soo socota inaan ku salayno in dhakhaatiirta haweenka iyo dhalmada qaabilsan oo kalentood intooda badan lagu tababaro si qaliimada iyo wax ka qabashada xaaladaha isu furanka ee waddanka ka jira aan yarayna insha allahu tacaala dhanka kale wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka doctor maryan maxamed xuseen ayaa xustay sida loo yareen karo xanuunka isku furanka haweenka ku dhaca xilliga dhalmada soomaalida haddii muxuu ahaa ay iskaashato wax kasta waa gaaraynaa fistula waxaa dhibka waxaa keenaayo gabdhaheenna waxay ku dhalaan rural area meelo aada u fogfog baabuur la gaari karin maxaa keenaayo fooshoo dheeraato inta leeda hooyada waa dhalaysaa sug waqtigay ku dheeraynaysaa laakiin hadday joogto gabar tababaran markay aragto situationka inuusan fiicnayn waxay leedahay haye hala qaado baaburay hore kasoo saaraysaa marka waxaan rabnaa gobol iyo tuulo iyo degmo iyo inaan u heli karno gabar muxuu ah kaadirad neris iyo midwife